markaasu wuxuu yahay min ashaahiri min ashaahiri saxaaba asxaabta kuwa ugu mashhuursan uu kamid yahay wuxuu ku yeeshay ninkan nin aw dabeecad badan ah aad waxa ka xanaajin kara baa la arkayba inuu dana kale ka xanaajin waa dhici karta lakin wax kale inuu xanaaqda lakin isaga inta wax lagu laga bi'iyo isaga nafsadiisa wax laga bi'iyo haddaada dhihi lahayd waxa ninka la yidhaha mucaawiya sootu inta xanaaqa cali ibn abi talib isagoo ka gardaran la dagaalay haddii hadda la dhihi laha waa run inuu isagoo ka gardaran la dagaala cali wuxuu u caraysnaa ma ahayn mucaawiya isaga dantiisa ma ahayn ee ree adoogiisaa gadaal ka riixaye ninkii orad ninkii qaantiisi noodoona lalaha ninkii ree tolkaana cumaan cumaan isku jufa yihiin ilay waa sidaas le weya kasoo marka faa'iida un meeshaas lagu gaariyo akhlaaqdaada qof kastoo un wanaaji dabe ilaahay cabsidiisa waxa lagu helayo meesha uu sheegay haddaada fiiridana adigaaba marqaami doona ilaahay qabuulkiisaad ku heli ilahay ilaahay inuu kaa ku jeclaadaad ku heli waxaad ku helaysaa ilaahay inaad ka cabsato wax kastoo ciriiriyoo kula soo dersa ilaahay inuu makraj kaa siiyo ilaahay inuu risqiga meel aan ka malaysanayn kaaga keeno maxaa cabsida ilahay iyo taqwada ilahay lagu helaya barwaaq ah aladi alxadiidu taasic cashara xadiidka sagaal iyo tobnaad marwin waxaa laga wariyay can abilcabaas iyo saxaabiga baa laga wariyay abilcabaas la yihahdo cabdillahi bni cabaasin la yihah radi allahu tacala canhuma isaga abib allah karaanooda qaala cabdullahi inuu yidhi baa laga wariyay kuntu waxaana khalfa nabiyi sala allahu alayhi wasalam nabiga gadaalkiisa ayaan saaraa nabigaan fangalsanaayo yidhi yawman maalin baa nabiga fangalsanaayo oo gadaalkiisa saaraa daabad nabigu saaraayo meeshaan damba soo fuulay yidhi gadaalkiisa yidhi fa qaala markaasaa wuxuu yidhi nabige yaa ghulaamu wiilkow nabigu wuxuu yidhi ghulaamkaan wiilkaanow innii anugu ucallimuka waxaan ku barayaa kelimaatin kelimaad baan ku barayaa waxay yihiin kelimaadku ixfad illaaha ilaahay xifdi waxaa la ilaalinaya ilaahay ma ahan oo ilaah la waardiyey maayo aka iyo seef midna ku waardiyey mayside awaamirtiisa wey ixfad awaamir allahi wanawaahiihi ilaahay wixii uu kaa reebay iyo wixii uu ku amray ilaali waxa la ilaalinayo ilaalinta kaa rabaa kuwaas ee ilahay waardiye kaama rabo yaxfadka markaasa alla ku ilaalinayaahe alla wuu ku abaal marinayaaho wixii ku dhib oo dhan inuu kaa ilaaliyo aadan dhib il saarin saasa alla kugu ilaalinaya ixfad illaha ixfad awaamir allahi wanawaahiihi mar kale ku noqday ilaahay amar amaryaalkiisi iyo nahayaalkiisi ilaali tajidhu ilaahay waxaad ka helaysaa tujaahaka hortaade war ilaahay waxaad ka heli hortaada ee meel oo kaa horrayso ama makaana ama zamana lagama rabee waxay tahay marka aad xoog leedahay haddaad awaamirta ilaahay iyo nawaahidiisa aada ilaalido markaad gabowdood aad tabar yaraato ayaa ilaahay adna ku ilaalinaya haddaad markaad caafimaad qabto ilaahay awaamirtiisa iyo nawaahidiisa ilaaliso markaad jirata unbaa alla ku ilaalinaya ho wixii xumaana alla kaa ilaalinaya wixii wanaagsanaana hawaabkeeda waa laysaga kaa qoraya markaad muqiim tahay markaad fayowdahay markaad da-yar tahay ood xoog leedahay markaadan mashquul ahayn war markaasa ku habbanta awaamirta ilaahay nawaahidiisa in la ilaaliyo ay ku didaan waxaad heli inuusan markaad safarto ilaahay ajrigii aad ajrigii salaadii aad markaad muqiimeed tukan jirtay oo aad laazimi jirtay haddaad musaafir noqotood ka shuqloonta ajrigii alla kaa goy maayo tajidhu tujaaha ka wad waa kuu socon adoo tukanaya camal oo kale markaad fayoobeed salaadii aad tukan jirtay markaad jirato tabar weyda ajrigeedii waa kuu socda adoo tukanaya haddeer waagii hore tukatay maaha hadda adoo tukanaya barqadiisa aadaad maalintaan aad jiranto barqadaan joogto haddaad salaatu duxaa wal barqadii laazimi jirtay saakana aad tukan weyso jirantahay saaka adoo tukaday waa lagu qoraa ma garta waa soconaysa waa tajidhu tujaaha ka wad markaad fayowdahay camalkaad ku dadaasho markaad jirato ilaahay kaa goy maayo markaad muqiim tahay camalkaad ku dadaasho haddaad safarta alla kaa goy maayo markaad da-yar tahay camalkii saalixaad ku dadaasho markaad gabowdo alla kaa oo tabar weyda alla kaa goy maayo waa sidaa ixfad awaamir allaahi wanawaahiyi tajidhu ilaahay hawaabkiisa iyo ajrigiisa wey waxaa la helayaa tujaahaka hortaada ka heli ha abaalmarintii abaalintii ilaahay tajid hawaabahu ilaahay abaalintiisiaad waxaad ka helaysaa tujaahaka hortaadii oo adduunka inta la jooga ama aakhare haddii la tagaba barwaaqada u tegi doonta jannada aan wax laga sheekin kara ahayn waidaa sa'alta haddaad wiiliyo wax su-aalanayso su-aalba haddaad la imaanayso ha yaraadeen ha badnaadeen wax aad rabtaahay xoola ha ahaadeen xaas iyo ilma ha ahaadeen caafimaad ha ahaadeen waxay rabaan ha aadeene haddaadba waxwey macnaha waxa weeyaan tacmiim darteeda mafcuulkii loo jaray sa'alo mafcuulyaal dhowrhay qaadataaha waidaa sa'alta haddaadba waxwey su-aalanayso shay hebel iyo shay hebel ka arab ma ahan fasal illaha shaygaad wax weydiisanaysaa axadkaad wax weydiisanaysaa ilahay ano wuxuu yidhi nin xakiimi laa tas'alanna bunaya aadama xaajatan وsl اladii أwاabhu laa تxjabu allahu yqdbu in tarakta su'aalahu wabunaya aadama xiina yus'alu yqdabu waxa weeyaan haddaad qofri nebi aadama aad tidhaahdo maanta inta u timaado wareena hebelow ama heblooy xaaladdu siday iga tahay maanta waxaasaan kaa raba aad tidhaahdo waa hadda maanta kow aa u timid awgii walaya kaana usiida maalin kasta war waa la taagnaan jiray uu leeyahy maantaadna kow idin he awow hal maalin aad wax weydiisatay markaas wuxuu ka dhiga weligaa inaad baryi jirto ka dhigaya halka maruu iska xanaaqaya milf leeyahay ilahay aan iridiisa lagaa xidhayninoo marna staff aad ugu tegayda la argilahaas bari bani aadam iridiisna tagta hebelow waxaas isii hadhihine ilaaha staff aan ka sokayn oon cid kaa celinayda la argilaha waxaa isii dha waxa ilaah bixiye ilahay isagaa iska leh haddaad reeb nebi aadam wax u doonata waa kuu caroonaya laakiin ilaahay wuxuu ku nacaya markaadan wax u doonan ilaahu markaadan dhihin uu ku nacayaahe ood ka maaranto ood tidhahdeen u ilahay ma rabo hay waxa weeye ara'ayta aladii yanhaa cabdan idaa sallaa ara'ayta an kaana cala alhudaa wamara bitaqwa ara'ayta in kaana an ra'ahu istaqnaa ayadda dambaan ka raba meesha dambe ninkii ilaah ka maarmay waa la eedeeyey laakiin qofka ammaano waxa weeye qofka ilaahu ilaahu ilaahu ilaahu leh wadcuunii astajib lakum ilahay leh waa ilahay la barya waa waxa weeyaan sida fiicani waxay ta ku habban waa su-aasha ilahay in la su-aasho dhe ma garata meeshaas lafdiga xadiidka ragaa marka meel uusan u jirin inu dacayeeyeen horta marka hore waxaad u fiirsataa insaafaa la rabaaha ogow haddaan insaafka haddii la waayo garsoor haddii la waayo caqligu iyo cilmiga iyo xikmad wax walba waa lumayaan meeshaan waxaa ku yaalla waxay tahay idaa sa'alta fasal illaah markaasay iyagu waxay u dacayeeyaan awliyada iyo nebiga yaan la baryan horta yaan yaan awliye la baryan kuma taalle ogow nebi yaan la baryana kuma taal hal la baryana kuma taalle ogow insaafaa la rabaha ogow yaan awliye la baryin iyo ha la baryo midna meesha kuma taal adigu ha u dacayeyna ka daa kahoosu soo deg haddii la yidhaahdo ilaahay bis waxa la weydiisto khayrallaahi yaa la weydiisan waa macno ku suuragalahoo meeshu qaadan karto haddaad cid wax weydiisanaydo alla un wax weydiiso laakiin un ogow halka uu diidan yahay mid ka xun ninkaasi isagaa ku kacaya halka la diidan yaho nuxurkaahi waxay tahi qofree nebi aadam inta u tagto war maanta qadaan kaa raba inaad tiraado ilaahay muxuu yidhi waa uxdirat alanfusu shuxa naf waxaa lagu dabeeceeyey masuugnimo ama hanti jacayl war qadada maanta iga bixi haddaad tidhaahdo qadada haddaad ka bixida xoogaa xijaabki waa nasaamaya ama ada waxaad kuqadaysa aad helin isleeyahy qofkii masuugnimaa imaanayda asaga midkaas masuugga masuugnimadu imaanayda oo yaan wax la weydiisan layihi bani aadamka su-aashiisa ha laga maarmo xadiidkaan ma dhihin axaadiid kalaa tiriye iyo qur-aan baa yidhi midkii asagaa u dhaqaajiyayo afar iyo labaatanka saa waay waxa weeye cajaa'ib waxa ah nimankaasi xikmad hadda sooma af soomaaliya ay keeneen jira cajaa'ib leh waxay yidhaahdeen ama been baro ama beec baro ama barya bara yidhahdeen ayaga maamaahay keeneen leewa baryihii ayagaa dadka wax aan hor xeelad aan hor wax ugu barya aan la aragay la yimaadeenoo mid casriya oo ay dadkii xoola kaga dhameeyeen masaajid aan dhisayna ilaahay masaajid ukaale dabaqaasu ku dhisanaya masjid geli maayo bani aadamkii asagaa soo barya baryihiisa ka joog lagu kari laya soo arki maysa agoon aan quudinayn hala keeno dabaduu ku dhisa bakaaru ka buuxsanaya marka waxa weeyaan bani aadamkii yaan la baryi la yidhi oo masuuga aha asagaa baryey oo dariiq xaaraam oo dulmiya ku baryay horta kaasi gaara ku dhacday laakiin haddii la yidhahdo ninkan saalix ah oo dhintay nebi maxamed hadduu yahay sala allahu alayhi wasalam iyo saalixiin ka horreydey iyo saalixiin ka dambeeyday hadday tahay wax uu ku masuugo la weydii maayo ogow war ninkan xoolaha wax iga sii haddaad tirada waa masuugoobayahay ogow wixii laha waa imaanaya xooluhu u damqanaya laakiin haddaad u timaado rasuulullahi maxamed sala allahu aad tidhahdo rasuulullahi maxamedow maanta qadan kaa raba haddii aad tidhaahdo nebi moxamed raashin agtiisa yaallo inta qayb inuu cuna rabay oo uu kaaga masuugaayo ma jiro raashin uu kaaga masuugayaa nebi maxamed ma jiro waxaa la weydiisanaya nebi maxamed raashin agtiisa yaalla ma ahan oo isagu cuni lahaa ama qof siisan lahaa oo uu kaaga masuugoobaye ee rabbi waxa agtiisa yaalla nebiyow ilaahay iga soo qaad le waa in nebi maxamed sala allahu alayhi wasalam la weydiistana qof mu'mini wuxuu diidi kara maaha gaalna waa shaqadiisa hadda ka hor ha nin oday oo xamar joogi jire laakiin la yaqaan haddii magaciisa la sheego yaa waxa weeyaan beri berigii unisom laga yiraa muqdisho laga yaqaano rangelska ay carada bi'inayeen aanimanisago isagoo ya akrama alkhalqi maa lii man aluudu bihiy mushrikiin waayo nabiga ilaah ka dhigtaan isagoo dhahaya aaninu yimid wuxuu leedha ibraahimow lagu soo qaada aw garacadoo waxaad ka fiirsa warka aad leedahay in ilaahay cid aan hayn lamaan gala ah shirkiya miyaa la ahey hadda markii madfucu dhacayo waa ranjaniskiis odig had derbigaana magan gashay ad waa dagaala tahay derbigaad magan gashay derbigaas odig hadda ku cararay maya taas ma ahan u yidhi in la yidhahdo in badbaadi oo soo taad adinka meelaha inta aadeen ad magangelyo siyaasadeed maya dhinacaas looma jeedo dad nool waa la weydiisan karaaya kuwa dhintaan la ogoleen ninka wuxuu yidhi nioo duqaanadan dhibaayo bill clinton la yidhaahdo soomaali usoo gargaar oo qayb magangelyasi qaybna usoo gargaar ma la dhihi karaa waa la dhihi karaa isaan loo dhihi karin baqaara buuxoo dahab iyo dollar oo haystaa ma waxaan ilaahay lahaynuu iska leeyahay oo haystaa ninkaan mase wax ilaahay haysto oo ilaahay ilaahay leeyahuu bixinaya may wax alaleeyuu bixinaya waayahay nabi moxamed sala allahu alayh wasalam damaandadhigu waa halkaas nabi moxamed wuxuusan ilaah ka heli karin maa bill clinton ilaahay kasoo helaaya mase asagaa madax banaan oo waxaan alla lahayn oo bill clinton hayaahu noogu gurmanaya waxaa nabi maxamed ilaahay ka heli karin oo bill clinton kasoo helayaa u yidhi sala allahu alayhi wasalam nabi maxamed arrinkaas u dhiira fiiri rasuulullahi maxamed heerkuu gaarsiiye fiiri gaalkaas yidhi adiga markii la dooranayo xilligii mar ku dhawa la doortay dadk shacabkiisa yidhi ila nin wal markii la dooranayo xayeysiinu samaystaa ha ogow wuxuu yidhi waxaasaan samaynaa laygu doorto wuxuu yidhi anugu waxaan fasaxayaa qaniisnimada haddii lay doorto yidhi gaalkaas wixii lagu doortay raggu inuu isguursadaan fasaxaya ee saa laygu doorto wax dawladdii america diidi jirto ragga guurkiisaan fasaxaya awal waa lala dhudhuman jiray iyo sharci baan ka dhigaya laygu doorto gaalka ardaalnimo heerkaas ka gaaraya qowmuluudka aa nebi moxamed ilaah agtiisa uga fiican ninka ku dhiiraday kitaabkii allah wadaana odhanaya balqaanu miisaankaa same inta heerkiisu leegyaha ninkaan ninkaasi horta isaga gaalooyaya wixii lamida nimankooda on kaasi oga mabda-oodu kaa lewa marka rasuulullahi moxamed sala allahu alayhi wasalam waxaa la weydiinaya wuxuu ku masuugoobaya maaha nin qada haysto haddii ad qadada isii asagaa cuni lahay mogta inuu masugo waa ugu horaya named lakin qada ma rabo ilahu ninkaasiyuu leeyah waan helaya inta keliya wayba dhacday hadda ogow rasuulullahi moxamed sala allahu alayhi wasalam waxaa dhacday hadda ka hor raggii fiicfiicnaayo a'imadii islaamka saddex nin oo kamid a a waxay yimaadeen intas xajka yimaadeen oo rasuulka ziyaaradiisa aadeen dariixiisa tageen asahaydii ka go-d saddex nin oo a'imadii islaam kamid a meel fogna waa kasoo tageen rag meel fog ka yimaadeen ayaa ahay saddexdii nin gaajo xuna qabatay waa la rafaad dadkii markii masjidka ceshii lagu tukada laga kala dareeray way nin baa warramay wuxuu yidhi caawa naf nagu waa berisan maayo mid kale wuxuu yidhi waaba fogtahay waa beri ah mar dhow aniga nafta waa iga bixi doonta war mid sii saddexaad wuxuu yidhi war dhacatowga ma iska deydana calaalka rasuulullahi moxamed sala allahu alayhi wasalam aad marti u tihiin markaasaad gaajo caawa fakaraysaan war niman yahw see wey khalqiga ilahay kii u deeqsisanaayaan la joognaa waana laga tegay masjidka waa la xidhay waa laga tegay ogow nimankii dhinacay dhul ka dhigeen ma ahan caame ogow rijaashii aimada diinta ugu weynaa saddex ka mida lawa intaynanba gamcinba albaabkaa la garaacaya gow gow gow nimaa dabadda taagan laba dambiilood oo waaweyn oo midna isagu sida midna qof kaleo khaadimkiisaha wada alaabaa ka buuxda cunno wada bisil oo kulligood cajaayib cajaa'ibaa ku jirta waa nin alubayda oo hantilaha meesha deganaa haddeer anu markaan seexa maagaa rasuul inaa haddaas geliya rasuulka iyimid oo war martideeda soo soor uu yidhi rasuulku sala allahu alayhi wasalam inaad meesha joogtaan ma aanan ogeyn yidhi marka waxa weya nabi maxamed cunno uu cuni rabay uu ku masuugoobaya maa wax la weydiinaya haddii had mid had meesha agteeda taalana kuma masuugooben oo adduunka joogay uu cunaayo xataa ogow ee waxaa la weydiinayaa ogow rabbiyu agtiisa wax ka heli karaa ilaahay agtiisa uu wax ka galaa markaasoo waxaa laga rabaa inuu yidhaha ilahu addoonka waxaa sii addoonkaana rabbi aniga soo maangalo agtayda fadhiya ilahu waxaa sii waana ilaahayna waa ka yeelaya ka saarta soo garan maysid wala sawfa yucdiika rabbuka fatarda ilahay oo ballan qaaday waxa waa lagu siinayaa ilaa aad ka raalli noqotaa nabi maxamed la yidhi ano markaas siint wixii siismadii nabi maxamed ilaah u ballan qaaday oo ilaa uu raalli noqdo nabi maxamed agtiisa marti ku rafaado ku raalli noqon maayo ilaa uu martideeda soo sooru leeyahayna waa siinaya waana dhacday waaqi bu wey marka waxa weeyaan dadkii masuugoobaya iyagaa wax weydiistay kuwaan naahiinta dadkii wax masuugnimada looga cararaya iyagaa wax weydiistay kuwaan masuugnimada shaqo kulahayn oo wax masuugnimaa agtooda olin xilligii la masuugi lahaaba ka gudbeen soo nasl qur'aan suurat zumar ilaahay ma dhihin lahum maa yashaa'uuna cinda rabbihim waxay danaan bay ilahay agtiisa kuleeyihin saalixiintu meeshay ilaahay waxay danaan agtooda wax alla waxay sheegteen agtooda kulaha ay ku yeelan lahaayeen ay tageenoo aakharo ah aakharo waxay rabaan bay ilaahay agtiisa ka helayaan haddaad u tagto oo tidhaahdo ama meeshaa rabta jooga waxaasaan rabaa oo waxaas ayagu ilaahay ka rabaan ayagu ilaahay weydiiyaan de waa ballanta ilahay lahuma yashauna cinda rabbihim waa binasl qur'aan shayga aad adigu adig ayaga weydiisato shaygaas ayagu rabitaankooda haddii ku yimaado ilaahu anaguna waa rabnaa qofkaas waxaasi hadday yidhaahdaan bis waa ilaahay ballan qaada waa la siinaya marka dadkii in wa laga wax la weydiista ku qumana haddiiba dad wax la weydiisanayo waa ka carareen halaga cararayahay de nimanku waa mudda soo arki maysa shirki bacdiya la aadeen ninka yidhaahda u fiirso qofkaa noolaa qudro mu- mustaqila leh awood madax banaan uu ku qadaysiin karo wax ku siin karo qofkaani leeyahay de ilaahay ilaahay ba la sinay o kan kan ka nool oo ilaahay la sinaya ogow annagu maxaan leenahay ka dhintay iyo ka nool labadooduba wax awoodo ay uleeyihiin inay na dhibaan iyo inay na dheef nasaraan midna ma jirto ilaa ilaahay wuxuu noo soo marya maahan alkhalqu jamiican axyaaan wa amwaatan xayawaanan wa jamaadan kulligood abwaab raxmaani waay dariiqi ilaahay dhibkiiyo dheefta kuu soo marinayo waay shaygaan aa ilaahay kuguna anfacaya kuguna dhibaya marka nebi maxamed sala allahu alayhi wasalama dariiqii ilaahay uu khayrka noo soo mariyey uu weligiiba ahaa noo noo yahayba saalixiintu meesha khayrka alla noo soo marinayo ma yihi halumar jana saa kusa waxa weeyaan marka un wax looga cararo lama arkie kuwaan ayagaa in wax la weydiisto ku haban ma suugoobi mayaan ilaahu qofkaan rabbi aniga midkaani soo martiyey rabbi iga soora waxaasuu raba si hadduu yidhahdana alla waa ka yeelaya inuusan dhihin waa dhici kartaa oo uusan warkaa iska iska dhegaysto ku- kuma khasbana inuu qayladaada maqlo oo wax kaa yeelo kuma khasbana lakin hadduu hadduu qayladaada u raximo oo u naxariisto ilaahay isaga wax waa ka yeelaya laakiin midkaan hadda xoolihiisa u daaf aan wax ka soo xadin tuugo wey waxaas maa booli iyo tuugada isku daran wey agoonaan quudina oo guryo lagu dhisanaya iyaguna wadaa idaa sa'alta haddaad cid wax weydiisanaysa fasal illah waida stacanta haddaad kaalma dalbaysana fastacin billahi ilahay kaalma dalb haddii aad cid cid kaalma ka rabto ee gacan siiya leedahay ilah u gacan siin waclamagow ana alummata ummadii law ijtamacad hadday kulanto calaa an yanfacuuka inay kugu anfacaan bishayin ummaddu shay inay kugu anfacaan hadday ku kulmaan lam yaduruuka inaysan lam yanfacuuka inaysan ku anfici karin ogow waxaad ogaataa ana alummata law ijtamacad hadday ku kulanto calaa an yanfacuuka bishayin shay inay kugu anfacaan hadday ku kulmaan lam yanfacuuka inaysan kugu anfici karin ogow ilaa bishayin shay moogi shaygaasoo qad katabahu llahu laka alla kuu qoray moogi ogow xadiidka iyagaa delisada intaa mustatnaana waa ka tagaan oo waxay leeyihiin dadku wax ay ku tari wax ay kugu anfici karaan lama arko rasuulullahi maxamed aa yidhi intaan dambe la sheegi maayo de balaayo qabooyinkan dadku inay wax tari karaan ayadana ku- xadiidka ku caso arkibaysa ilaa bishayin qad katabahu llahu laka wixii ilaahay kuu qorayay kuga anfici karaan lagugu soo dhiibaya daa tiraahdo bisha cabdilqaadir jilaani iyo weligaan saalix ahow ilaahay iga gurmo oo waxaanan rabaho ilmo iyo waxaasaan raba haddii alla kuu qoray inaad ilmo hesho caafimaadka hesho shaygaan inaad sho- hesho alla kuu qoray kii ilaahay kuu qoro kugu anfacaya haluma jecel haddaan alla kugu anf- kuu qorinna ma lagugu anfici karayo marka sh- khalqi wax ma taraan lama dhihin wixii aan alla kuu qadarinaysan kugu tari karin ee wixii alla kuu qadaro ma ilaah lugaynaya kuu keenaya may qofkaanu kugu soo dhibaya maaluma jira waxaad kala ogaataa wa ana alummata walaw ijtamacuu ummaddu hadday kulmaan calaa an yaduruuka inay ku dhibaan bishayin shay inay kugu dhibaan hadday ku kulmaan lam yaduruuka inaysan ku dhibi karaynin ogow ilaa bishayin shay ay kugu dhibi karaan ma ahe shaygaas oo qad katabahu llahu ilaahay uu qoray ama uu qadaray calayka dushaada uu ku qadaray shay in lagugu dhibo alla qadaray dhibka dhibka khalqigaa loo soo dhiibiya malag loo soo dhiibiya dhagaxaan loo soo dhiibiya qof loo soo dhiibiya dameer iyo daanyeer loo soo dhiibiya dhibka makhluuqa loo soo dhiibaya dheeftana makhluuqa lagugu soo dhiibaya maaluma jira waxaad arkaysaa halkaan shay oo keligiisa qorigaana marna ku dhibay oo inta ku muday oo qodax ku muddo noqday ama ku kufiyo oo ku jebiyey marna waa ku anfacay oo mardabkaad ku shidatayo masariiraad ka samaysatayo gurigaad harsa gurigaad harsatay shaygaan keligiisa alla kuguna anfacaya alla kuguna dhibaya marka wax wax dhibi karaa ma jiraan ha dhihin oo makhluuqu wax ma dhibi karo ha dhihin makhluuqu wax ma anfici kara ha dhihin istignaha ha ka tegin ee waxaad tidhahdaa makhluuqu waxaan alla kugu dhibinin kuguma dhibi karaan waxaan alla kugu anficin kuguma anfici karaan haddii abwaabta khalqigu waa waa waa sabab caadiyaha la yidhaha asbaabtan caadiga ee ma ogtahay haddaad tidhahda hadda anigu naa guursan maayo ilmana waan rabaa xaggaad ku arkayda islaantaasaad guursatay waa ku anfacdo ilmay kuu dhashay islaantaa ku anfacda soo arki maysa haddaan alla ilma kuu qadarinay islaantu ilma kuguma anfici karto waa ka khalqiga dhammaantiis waa un wax alla kuugu soo dhiibay kuu keenayaan ha dhinta hase noolaado dhagax iyo geedna waa isku mid waa sida wuxuu yihi abilcabaas waxaa laga wariyey cabdullahi bn cabaasin radi allahu taala canhuma qaala cabdullahi inuu yihi baa laga wariyey kan- ka- kuntu waxnaa khalfa nabiyi sala allahu alayhi wasalam nabiga gadaalkiisa ayaan ahaa yaman maalin baa nabiga gadaalkiisa saara waa radiif buu iyo nabigu gadaal gaadiidkiisa gadaal ka saaran yahay faqaala markaasaa nabigu wuxuu yihi ya gulaam oy wiilkaanow inni mu- inni anugu ucallimuka waxaan ku baraya kelimaatin kelimaad baan ku baraya ixfad illaha ilaahi ilaali ixfad awaamir allahi wa nawaahihi wixii ilaahay ku amray iyo wixii alla kaa reebaba waardiye yaxfadka alla waa ku ilaalinaya waa ku waardiyeynaya markaas ilaahay wixii aad rabtay buu ku siinaya dhibka alla kaa difaacaya waa sidaa waayahay kamaa tadiinu tudaanu waa saad ku dhaqantaa lagu abaalmarin ixfad illaha awaamirta ilaahay ilaaliya nawaahidiisa tajid tajid hawaabahu ilaahay abaalkiisaad helaysaa tujaahaka hortaadaad ka helaysaa waidaa sa'alta haddaad wax su-aalaan fas'al illaaha haddaadba su-aal la imaanayso ciddaad wax weydiisanaysa ilaahay ha ku aato isaga un baan wax marna ka cajizaynin waida stacanta haddaad kaalmo dalbaysana fastacin billaahi ilahay ilaahay kaalmo ka dalab allow i kaalmeedhe waclam ogow ana alummata ummadii low ijtamacat ummaddu hadday kulanto calaa an yanfacuuka ina inay kugu anfacaan bishayin shay inay kugu anfacaan hadday ku kulmaan dadkii o dhan isugu tagaan lam yanfacuuka kuma anfici karaan dadku ilaa bishayin shay ay kugu anfici karaan moogiye shaygaasoo qad katabahu llaahu shayga alla uu qoray laka adiga alla kuu qoray wixii ilaahay kuu qoray ay kugu anfici karaan walaw ijtamacuu dadku hadday kulmaan calaa an yanduruuka inay ku dhibaan bishayin shay inay kugu dhibaan hadday ku kulmaanna lam yaduruuka inaysan kugu dhibi karayn ogow ilaa bishayin shay ay kugu dhibi karaan maogiye shaygaasoo qad katabahu llahu alla qoray laka adiga alla kuu qoray ruficat ilaqlaam qalamyaalkii waa la kor yeelay aqlaamtu waa kuwii aqlaamu lmaqaadiir qalimkii qadarta qorayay dhib iyo dheef waxa aad la kulmaydo qalimkii qorayay meeshii lagu qoraayo masaaree waa laga qaaday waa dhammeeyeen ogow macnaa wuu rawaxay qalim qalimkii qadar qadarka aada la kulmayso qorayi inaad maanta qad inaad qadayso inaad cashaynaydo inaad qadaydo inaad jiraan inaad caafimaadi wixii adiga qadarahood la kulmaydo qalimkii qoraayey shaqadii waa dhameeyo waa rawaxay qalimkii meeshii waa laga qaado lagu qorayay qalabulmaqadir loox maxfuud kama saara qalimku meesha lagu qoraya waxaa la saara markii lagu qoraayo ogow hadda waxba la qori maayo maqaadiir la qoraya hadda ma jirto maxaa la qoraya camalkaaga bis wixii aad samaysataa lagu qoraya xasanaya siyaah laakiin qalamu lmaqaadiir wey ruficat alaqlaamu qalamyaalkii qadaryaalka qoraayeen waxa aad la kulmaysa dhib iyo dheef qorayeen meeshii lagu qoraayay waa laga qaado hadda ma saaro qormi mayn horaa loo qoray waxaad la kulmi lahayd wajafat isuxufu warqadihiina way engegeen saxiifooyinkii maqaadiirtaada adigoo kugu dhacayo lagu qori lahaa wixii adiga aada la kulmaydo oo dhib iyo dheefah warqadihii lagu qori lahaana oo looxul maxfuudka looga soo qorayana way qallaleen mar hore inta lagu qoray qallaleenba way qadii ma qoyana shaqadaas waa la dhameeye laga raba wixii qadar hor ilaahay kuu qadarood la kulmaysay dhib ya dheefa waa shaqo hor loo dhamaystiray oo aan waxba laga bedelin rawahu tirmidiy xadiid tirmidi baa wariyey waqala wuxuuna yihi xadiidun xasanun saxiixan waa xadiid xasan oo ku tilmaama xasan saxiixna oo ku tilmaama wa fii riwaayati hayri tirmidi tirmidi qayrkii riwaayadiis waxaa ku sugnaa ixfad illaha ixfad awaamir allahi wanawaahi tajidhu ay tajid mahuubatahu ama hawaabahu ilahay abaalkiisaad waxaad ka helaysaa amaamaka hortaada aakhirada waa la sii fasiray tacaraf ila llahi ilaahay aqoonso inaad addoonkiisii tahay aqoonso fi rakhaa'i markaad barwaaqada joogto ha kibrin ha qooqin bani adamku iska daciif mugta markii loo raaxeeyo iska kibraa war markaad barwaaqaysan tahay inaad addoon tahay garo yacrifka ilaahay marka wuxuu ku aqoonsanaya mushaakala lewaad markaad addoonnimada okobanaato markay barwaaqada aad joogto ilaahayna nasrigaaga iyo gargaarkaaga unbuu aqbalsanaanayaa fi shiddati isna markaa dhibaatada kusoonta tacaraf ila llahi ilahay aqoonso fi rakhaai xilliga barwaaqada yacrifka ilahay wuxuu ku aqoonsanaya fi shiddati xilliga dhibaatada haddaad markaas adigu aad dadaasho aad fiican tahay aad barwaaqaysan tahay xilliga dhibaata timaado ilaahay dad marnaba dan ilaahay uga qasmaynine cidna uga darmi maydi laakiin markaas ilahay waa kuu gargaaraya laga raba waclam ogow waxaad la socotaa anama akhda'aka wixii ku gafaahay lam yakun inuusan ahayn liyusiibaka inuu ku asiibi lahaa wamaa asaabaka wixii ku asiibana lam yakun inuusan ahayn ogow liyukhdi'aka inuu ku gafi lahaa waxaad ogaataa anamaa akhda'aka wixii ku gafaahay lam yakun inuusan ahayn liyusiibaka inuu ku asiibi lahaa inuusan ahayn ogow waanamaa anamaa asaabaka wixii ku asiibana waxaad kala ogaataa lam yakun inuusan ahayn liyukhdi'aka inuu ku gafi lahaa ma ahan shaygaan kugu dhacay taxadarkoo taxadar kasta oo aad samaydo ma ku gafeen hadday dhib iyo dheer tahayba wixii ku dhaafayna taxadar kasta ood samaydo ma soo xasilideen waa sida waa iska arrin iska qor asbaabta ka tag ma ahan laakiin qadarta aqoonsan le waa waxa qadarta laila aqoonsa sababka ha ka tegin waclam waxaad ogaataa ana nasra gargaarkii maca sabri dulqaadka la jirankiisa inuu ahaada waxaa laguu gargaarayaa markaad dulqaadato wa ana alfaraja waxaad kala ogaataa kurba faydidu maca alkarbi kurbada la jiran kara inu ahada markaad kurbaton baa alahay kurbada kaa faydiya ee dadka kurban maxaa lagaa faydiya waxaad kaloo ogaataa wa ana maca alcusri culayska la jirankiisa inuu ahaada yusran fudayd ragga akhyaarta ahay oo diinta dhabteeda xaqiiqadeeda fahmay qofku laba buu udhexaynaya ogow imaa fi lyusri wa imaa fi lcusri inuu qofku culays kudhex jiro dhibaato kudhex jiro iyo barwaaqe iyo fudayd kudhex jiro waa u labada markaasay ragga akhyaartaha waxay murgi jireen oo fakeri jireen tiraanyoon jireen marka ay barwaaqada ku dhex jiraan sababtoo ah waxay isleeyihiin laba dhinac bay u fakerayaan xilligaas xilligay barwaaqaysan yihiin waxay u tiiraanyeysan yihiin laba dhinac waa dhinaca ama shukrigeedii gafta ama aadan nicmadan iyo barwaaqadan shukrigeedii aadan la imaan waa murug iyo tiraanyo mid kaley ka fakerayaano qofku laba huri maayo barwaaqo iyo dhibaato huri maayo haddaad barwaaqadii joogto dhibaatadii soo socotay ogow barwaaqadu sii joogi maydo shay daa'ima adduunkan ma jiro haddii dhibaata timaado waa go-aydo barwaaqa ka dambaysa haddii barwaaqa timaadana dhibaata ka dambaysa markaasuu markii dhibaata joogto faraxsan yahay muxuu u faraxsan yahay khayrkiyaa ka dambeeya yusriyaa ka dambeeya ana maca alcusri yusra markii dhibaata barwaaqa joogtana wuxuu u tiiraansan yahay amaadan shukrigeedii gudan iyo cusrigiyaa ka dambeeya de culayskii dhibaatadiyaa ka dambaysa warag xaqiiqada fahmay ogu anagu laakiin markaa barwaaqahanaan iska farxayna amaadna shukrigeedii gudan ismalihin maxaa ka dambayn doonana ka fakeri mayno waa sida wa ana maca alcusri culayska la jirankiisa inuu ahaaday ogow yusran wax farxad ku habban waxa weeye markaad culays ku dhex sugan tahay dhibaato markaad qabtaan inaad farxada ku habban se haddaad mu'min tahay yusri waa laabudda barwaaqaa ka dambayn doonta xataa haddii adduunka aanu weliga intaa adduunka joogta haddii balaayo iyo jiro iyo rafaad iyo saboolnimo iyo imtixaan ku haysto saw mu'min ma ahid yusri waa ka dambeya janaa kaa dambaysa ogow haddaad iimaan ku dhibato yusri midka u fiican janno wahd wax yusriyo makhluuqa ilahay ru'yadiisa iyo ridihiisa markii laga reebo wixii makhluuqoo lagu farxo barwaaqaha jana ufiican mumin hadduu yahay jana u dambaysa marka maca alcusri yusra barwaaq farxada ku dambaysa wallahu aclam rabbana tabaraka
xadiidkii labaatanaad baa marwiyon waxaa laga wariyey can abi mascuudin saxaabiga abi mascuud laydhaa baa laga wariyey cuqbata bni camrin ninka cuqba laydhahayna camar alansaariy ee reer ansaareed albadriyi meesha deegaanka bader layidhaha loo nisbeeyey radia allahu tacaala canhu alaka allah kalaalnooda qaala nabiyu yaa laga wariyey qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka allah wuxuu yidhi ina mima adraka annaasu dadku waxay haleeleen ayuu ka mid ahaaday min kalaami nubuwati nebinimadii hadalkeeda wixii ay ka haleeleen buu ka mid ahaa nebinimadii al-ulaa horraysay idaa lam tastaxyi fasnac maa shi'ta haddii aadan sifiiganayn waxaad rabtayaan saasaa wixii nebiyadii hore dadkii ku sifoobay warkoodii wixii laga qabtay ka mid ah macnuhu ma ahan marka in qofka saa qabta iska yeeloo fasaxa ay tahay ee laba midkoodaa lagu fasiray mar waxaa la yidhi waa tahdiid qul ilxaqu min rabbikum faman shaaa falyu'min waman shaaa falyakfur wey ilaahay baa yidhi xaqa allah iska lehe waxaad nebigu dadka ku tirahaa lehi xaqa ilaah baa lehe qofkii raba ha rumeeyo qofkii rabana iska diida marka waxa weeyaan waa tahdiid waa laydinka abaalmarin labada goorba qofkii iimaanka ku sifoobana waa laabudda in laga abaalmarin kii kufri ku sifoobana waa laabudda in laga abaalmarin tahdiid wey saas rabtayeel waama abaalmarina kaa dambaysa tanna marka waa sidii oo kaleo haddaadan sariiganaynin sidaad waxaad wixii xun xumaantaad rabto naftaad u danaynaysa iska yeel abaalmarin baa kaa dambaysa waa goodi wey rag kalena waxay yidhaahdeen waa khabaro fasnac bimaa shi'ta jumladan ah khabar ah amar ahe laakin bimacna alkhabari waa amrun bimacna alkhabar oo wuxuu noqonayaa dadku waxay nebiyaalkii hore warkooda ka qabteena waxaa ka mid ahayd oo matal dadka dhan ay ku dhaqmayeena dadku haysteen haddaadan sariiganayn facalta maashiita waxaad rabtaad yeeshaa qofkii aan sariixishoonayn wuxuu rabu iska yaalaa oo fasnacdu amarkaas waxaaba laga rabaa bimacna alkhabar haddaadan sariiganayn saad rabtaad yeeli qofku markuusan xishoonayn wuxuu rabo unbuu iska yeelaa oo iska falaa abaalmarin baana ka dambayn doonta isagana ama waa khabarun bimacna amrun bimacna alkhabari ama waa tahdiid saas weeye waxaa la yidhi cuqbata bna camrin alansaariyi albadriyi ansaar waa nimankii madiine deganaayo magaca waxay ku heleen rasuulullahi moxamed u heliyen sala allahu alayhi wasalam oo markii horena nabigay waxay intii nabigu maka intuu joogay waxay kula heshiiyeen oo ay ku ballameen hadduu u yimaado inay difaacaan naftooda iyo ilmahooda iyo xaaskooda waxay ku difaacayaan inay nebiguna ku difaacaan oysan uga mas-uuloomin markii nebigu madiine uu tagana intu iyaga la joogo keliya ma aheen haddaad maka tagta waa ku difaacaynaa go-aanku sidaasuu noqday oo maalintii badara go-aankaasi dhacay markii nebiga sala allahu alayhi wasalam inta jibriil u yimid uu yidhi abi ibnu sufyaan uu sheegay oo safar shaam kala yimida meeshaan maraaya jidka u gala oo kasoo qaata jibriil u keenay markii jidkii la aaday oo kooxdaasi aadeenna abu sufyaan inta loo digaa waxaa la yidhi war jidka moxamed aa kuu jira kuugu jira yahuud iyo munaafiqiin ay la joogteen abu sufyaan waa nin waddanka kale yaqaano dalka si fican u yaqaanee wadda oo wuxuu marayay ku soo aadanaa madiine qarkeeda madiine geeskeeda marta oo u dhow meel agteeda ah ayuu marayuu ku soo aadanaa waddadaasi jidka markii loo galay shisho inta u leexday xagga galbeedka usii fogaado badda xeebteeda mara badda cas xaggeeda shisho u fogaad waa marka markii ninkaasi qisada kasoo gabagabadan ka rabaaye raggu raggu dirtay oo ninkii yimid oo warkaas war dheer faahfaahin dheer dheer wakti dheer jibriil aana yimid mar kale wuxuu yidhi marka waa fakanaa jidka nimankaad ku jirteen jidkaan soo marin waa ka leexdeene dee xikmad rabbaaniya meeshay ku jirteen moogta bikayri miicaadin inay inay ku kulmaan labada labtay oo ninkii yimid oo warkaas war dheer faahfaahin dheer dheer wakti dheer qaadanaya weeye jibriil aana yimid mar kale wuxuu yidhi marka waa fakanaa jidka nimankaad ku jirteen jidkaan soo marin waa ka leexdeene xikmad rabbaaniya meeshay ku jirtay moogta bikayri miicaadin inay inay ku kulmaan labada labada qolo oo oo dagaalaysa baa ilaahay qadari ee waxa weeyaan qolada qoladii kala timid nimankii nimankaa difaacayaa yimid waa idinkaasu yidhi nabigu markaasuu aad arrintaas uga murgay oo dadkii aad ula warramay oo abibakara la warramay oo waxtaan yeelayna aad baa loo cudurtaata waxaa la yidhi hub ma haysan waana yarna ma soo diyaargaroobin niman naga badan oo naga hub badan see ula dagaali karna nabigu hadduu arka hadalka ku dheerada abubakar ay nabia lagu hadlaa martaan yeelay nabigu kuma qancin cumar ay yeelay ninkii yimid oo warkaas war dheer faahfaahin dheer dheer wakti dheer qaadanaya weeye jibriil aana yimid mar kale wuxuu yidhi marka waa fakanaa jidka nimankaad ku jirteen jidkaan soo marin waa ka leexdeene dee wuu xikmad rabbaaniya meeshay ku jirtee moogta bikayri miicaadin inay inay ku kulmaan labada labada qolo oo oo dagaalaysa baa ilaahay qadari ee waxa weeyaan qolada qoladii kala timid nimankii nimankaa difaacayaa yimid waa idinkaasu yidhi nabigu markaasuu aad arrintaas uga murgay oo dadkii aad ula warramay oo abibakara la warramay oo wuxuu yidhi nabi allo waxaad naamartaan yeelayna aad baa loo cudurtaata waxaa la yidhi hub ma haysan waana yarna ma soo diyaargaroobin niman naga badan oo naga hub badan see ula dagaali karna nabigu hadduu arka hadalka ku dheerada abubakar ay nabi allo waxaad naamartaan yeelayna nabigu kuma qancin cumar aa yidhi waxaad naamartaan yeelin kuma qancin haddii labadaas ninoo muhaajiriin u waaweeya nabigu warkooda uusan ku qancin sacdo bna mucaadi ninkii la yidhaah baa la warramay nabiga wuxuu yidhi lacallaka turiidunaa nebi allow raggii noo fiicnaa way hadleen haddaan saxaaba nahay warkoodiina kuma aadan qancinine waxa ad u danleen ood la warramayda ma innaga ansaara keliyaha nimanka naga reer madiinaad miya waa idinka wuxuu yidhi wixii ilaahay ku amra nebigo ku dhaqaaq badda haddaad gasho waa go-aan annagu inaan kaa dabagelayno badaan doon loo haysan haddii la galo waa halaagayso arki maysid haddaad badda gasho waa ballan inaanan kaa harin mana ku odhanayno wixii reer bini israa'iil ay nebigoodii ku yidhaahdeen muuse ahayoo ahaa idhab anta wa rabbuka faqaatila innaa haahunaaa qaaciduuna dhihi maynee waxaan leenahay ku odhanaynaa idhab anta wa rabbuka faqaatilaa innaa macakum muqaatiluun adiga rabbigaa dagaalka gala wa idinla gelayna aan la idinka hari mayna nabigu sala allahu calayhi wasalam sayid alansaar ninkaa la yidhaahdo oo ansaar nimanka la yidhahdo ninka ugu sharafta badana ninkaa warkiisu aada ugu farxay aad murugtii ka muuqanaysay farxaddii ugu dambaysuu gaaray isagoo kulligoodna dadkaas meesha jooga markii la fiiriyo sida caadiga ah dad toog loo soo xiray camal ay la mid yihiin waa niman sacabooleye seefo ma haystaan warma ma haystaan wax dhowr seefood hubka ay haystaan oo dhan haddii laisku daro toban xaba ma dhamo eberdaska sacaboolaya waay markaasaa waxaa ka hor yimid sagaal boqol iyo konton nin oo tigni ka wadato cajaayib iska dhaafa laar iyo waxaas yaryarkaa iska daay kulli fursaanulxarbi wato niman wada fardooleeya ha ka hor yimaadeen maasha tignikadii horaa waxay ahaan jirtay maashaa fardaha hadda kuwaan hadda tignikada magacaas la yidhaahdo waa fursaanulxarbiyaa la yidhaha ogow waa tignikada dagaalka waayadoona taaseer hadda tan haddana haggaa loo rara diraa laga dhigo marka niman toog waxay xidhan camalay la mid yihiin saddex laabay uga badan yihiin markii saddex goor lagu laabay ka badan yihiin kullina waa hubaysan yihiin kuwaan hadda ma qanqaniinayaan maxay ku sameeyeen qorixun ku tuur waxay ka tareen lama arko nabigii marka nimankaas ayaga dhan ay u ekaadeen in niman toog loo xiray aysan diidi karin hadday cararaan gaari ku dhacaydo imtixaanaysto say labaad garanayso sadrulislaamki waxay ahayd waxaa qof kastoo mumina loo diray inuu toban gaal la dagaalamo iyakum minkum miatun saabiratun wa iyakum minkum waxaan rabaa ya ayuha nabiyu xarid lmuminiina cala alqitaali iyakum minkum cishruuna saabiruuna yaglibu miatayni aan rabaa labaatan nin markii loo qaybiyo laba boq laba boqol oo nin labaatan loo qaybiyo ninkiiba tobana ku aadahay way ninba toban inuu la dagaalo buu kala ku yahay ninba saddex maxay tahay hadduu la dagaaleyna waa shacbooliya nimankii marka isaga iyo saxaabadiisa intii xulka ka aheed oo dhan waxay waaqi sida daahirkaa waxay ogyihiin niman waa laydin layna ayaa la yidhi hadalkaas ninkuu yidhi darteeda nebigu inta wax walba farxaddii ka badatay yaa nebigu waxaa ka yimid qosol iyo inuu dhalla caddeeyo iyo qosolkii ool maxsixun oo gowgowa ma ahayne iyo wejigiisu inuu dhallalaalo farxad darteed hadalka ninkaas yidhi waxaad rabtaa waxaad wuxuu nebigu islahaa nebigu waatay waagay kula ballameen yidhaahdeen haddaad annaga waddanka annaga soo gashaan ku difaacaynaaye ee madiine laga soo tegiyo ama yidhahdaan ka waa adiga nabadgelya adiga reetolkaa amay ku yidhahdaan marka magaca ansaara waxay ku yeesheen weeye nebi maxameda difaaceen sala allahu alayhi wasalam fi alxadari wasafari hadday madiine joogaan iyo hadday madiine ka baxaanba nebiga inay difaaceen oo nebiga u hiliyeen bay ansaar ku yeesheen waa sida sidaa weeye marka ninkaasuu nimankuu ka mid yahay ee ka soco nimanka ansaareed buu ka mid yahay alansaariyi haddana albedriyi waa mee meesha bederle loo nisbeeyey jumhuur lmuxadisiin waxay leeyihiin ninkaani dagaalkii beder raggii ka qayb galay ma ahan kuma jiro raggii saddex boqol iyo toban iyo saddexdii nin ka mid ma ahayn ee bederta deegaan ay u aheed meesha waa deganaa deegaan ahaana loogu nisbaynayaa ka mid ma ahayn laakiin imaamu albukhaari iyo imaam muslim labaduba waxay leeyihiin iyo rag kale raggii bederuu ku jiri waase laga badan yahay jumhuurtu kuma jirin wey beder unbaa loo nisbeeyey ama deegaankiisay aheyd ama waaqicada dagaalkaas raggii ka qayb galay uu ka mid ahaa ninkaa waxaa laga wariyey magacaas iyo nisbooyinka ale radia allahu tacala canhu qaala inuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka alle wuxuu yidhi ina mima adraka annaasu dadku wixii ay haleeleen buu ka mid ahaaday min kalaami nubuwati nebinimadii hadalkeeda wixii ay ka haleeleen buu ka mid ahaaday mudaaf qadaro min kalaami asxaabi nubuwati nebinimadii kuwii u saaxiibkaha warkooda wixii ay ka qabteen buu ka mid ahaaday nebinimadii alulaa horraysay nebinimadu ma hadashee dadka kusii hooga hadleen min kalaami asxaabi nubuwati alulaa nebinimadii hore warkoodii wixii nebinimadii hore dadkii ku sifoobay oo saaxiibka u ahaa hadalkoodii wixii ay dadku ka haleen ka haleeleen oo ka qabteen ayaa waxaa ka mid ahaa idaa lam tastaxyi fasnac maa shit oo jumladan oo dhan inna isimkeedii waa laga dhigay idaa lam tastaxyi fasnac maa shita jumladaas oo dhan oo adawaatu shardiga iyo ficlu shardiga iyo jawaabu shardiga iyo wixiis oo dhan isma inna laga dhigo waxaa kaloo suuragala inaad markaas aad jumladan macmuul ka dhigto caamilkeediina aad qadarto caamilkaasna ismu inna uu noqdo ina mima adraka annaasu min kalaami asxaabi nubuwati alulaa qawluhum dhe marka qawlahum aa rabaa qawlahum ina mima adraka annaasu dadku wixii ay haleeleen buu ka mid ahaaday min kalaami asxaabi nubuwati nebinimadii kuwii u saaxiibka ahaa dadkii nebinimada ku sifoobay hadalkoodii wixii ay dadku ka qabteen ayuu ka mid ahaaday nebinimadii alula ee horraysay qawlahum asxaabu nubuwaha dadkaa nebinimada u saaxiibkaa dhigitaankoodii oo ahaa idaa lam tastaxyi fasnac maa shit haddaadan sariiganin waxaad qabteen hadalkaasay ambiyadii hore odhan jireenay dadku wixii ay qabteen ka mida waa sida waxa weeyaan marka waxaa la yidhaahdo xishoodka la yidhaahdo alistixyaa la yidhaahdo unbaa la tacriifiyaa waxa weeyaan marka xishood waxaa la yidhaha khuluqun yabcaduhu waa dabeecad qofka ku dir ku diraysa khuluqun yabcadu saaxibahu calaa tarki alqabiixi wa ficli lmaliixi waa dabeecad qofka ku diraysa inuu waxa xun ka tago waxa fiicanna uu sameeyo wixii sharciga ku fiican ilaahay agtiisa ku fiican inuu sameeyo dabeecad u diraysa wixii sharciga ilaahay agtiisa ku xun inuu ka tago dabeecad u diraysa ayaa la yidhaahdaa sharci ahaan curfu sharciga waa sidaas istixyo la yidhaha maxishood la yidhaha inaadan macnaha macruufka faritaankiisa iyo munkarka reebidiisa iyo macaasida ka tegideedii iyo macruufka samaynteedii inaadan cid aan khaaliqaaga ahayn aadan u fiirin waa sida hebelaa ku arkaayo waxa yeel ama warka dheh ficilka samee ama hebelaa ku arkaya iska daa ficilkan iyo qowlkan xumaysa waxay roqdaan miday rabaan ha ahaadeen inaadan dhihinin ee ilaahaa kugu ilaahaa kugu rabee yeel oo dheh ilaah baa kugu nacaya iska daa sida inaad tira taa unbaa xishood la yidhaahda laakiin waxaa jira marka xishoodka la ammaanay waa kaasoo alxayaau kulluhu khayr nabigu u yidhi sala allahu alayh wasalam xishoodka dhan waa khayr xishoodkaasi waa midka alxayaau laa yati ila bikhayrin waa midkaasuun qofka u diraya inuu wax wanaagsan sameeyo wax xunna iska daayo laakiin waxaa jira mid kaloo af soomaali ahaan xishood iska noqonaya ka agdhowaanaya kaas xishood lama yidhaahdee alcajzu waalkhajalu ama alkhajalu waalcajzu doqonnimo unbaa kaa la yidhaahdaa yaxyax waxa la yidhaahdo oo doqonnimoa weeye kaas xishood la odhan maayo yaxyax u daa-un waxay tahay qofka wixii wax ilaahay xuquuqdiisa mid ka mida inuu ku gaboodfado ama addoommaha ilaahay xaqoodii in mid ka mida inuu xuquuqdaas mid ka mida inuu ku gaboodfalo wixii qofka u diraya taa waa doqonnimo unbaa la yidhaahdaahe iyo liidnaan u liitee lama yidhah xishood lama yidhahdo matala inuu qofku waxaa doqonnimo ah inuu yidhaahdo oo aan xishood noqonayn qof xumaan samaynaya inta arko inuu ka xishoodo u sheegideeda uu ka yaxyaxo u sheegideeda xishood lama dhihi kare war waxaani waa xun yihiin iska daa inuu ka yaxyaxo kaasi waa doqonnimo waxaas doqonnimaa la yidhahdo oo qofkan munkarka inuu ka reebo ka uu awoodi waayey xishood la dhihi maaye oo doqonnimo lewan macruuf qofka tegayo arkay macruufkaan yeel inuu yidhaah ayuu ka yaxyaxo xishood la dhihi maa taas doqonnimo lewe iyo liidnaan sidaas le weeye marka waxa weeye waxaa la yidhaahdaa xishoodku wuxuu leeyahay bilow iyo dhammaaduu leeyahay xishoodku bilowga uu leeyahay waxaa la yidhaah ilaahay meesha uu ku amray inuusan kaa weyn meesha uu kaa reebana uusan kuu arkin allaa yaraaka xaydu nahaaka walaa yafqudaka xaydu amaraka taasaa xishoodka bilowgeediiya xaggee inaad ku dhammaataa xishood meesha uusan xagga iyo xagga midna u dhaafayn oo xishoodka u kaamilka waxa weeye an laa turiida biqalbika siwaahu waxaan ilaahay ahayn inaada rabin qalbigaaga ilaahay waxaan anin ka saarto ilaahay waxaan ahayn rabitaankeeda inaad ka xishooto waxay kula xumaadaan taa unbaa xishoodka meesha u fog oo xaggayda ah xishoodkii nebigu asaabta amray oo kaamilka ahayaa sidaa ahaa nabigu sala allahu alayhi wasalam wuxuu yidhi istaxyuu min allahi xaqan xayaa dhowr gooruna ku celiy war ilaahay xishoodka uu mudan yahay ka xishooda war xishoodka ilaahay mudan yahay ka xishooda nebigu ku noqnooda markaasi asxaabtii waxay yidhahdeen inaa lanastaxyi ya nabiy allahi walxamdu lilah nebi allow ilaahay mahadee ka gaartee waa xishoonahay yidhah ilaahay waan ka xishoonaa wuxuu yidhi laysa dalika midkaan idin amraya kaad la timaadeen ma aha xishoodkii aan idin amraya kii hore ood la timaadeen waa mid cusub walakin alistixyaa min allahi xaqa alxayaa waxa weeye an taxfada ara'sa wamaa waca waalbadna wamaa xawa watadkura almowta waalbila waxaa la yidhaahdaa xishoodka ilaah mudan yahay oo laga xishoodaayo waxay tahay waa inaad qalbigaaga wixii ilaahay ka soo haray aadan ku doonintii oo kale weeye inaad madaxaan iyo inta uu weeleeyaba ilaaliso madaxaan meeqaa ku jira indhihii araggii iyo maqalkii iyo urintii iyo dhidhimintii iyo taabashadii xawaastii shanta aheed oo dhan afar asagayba ku kooban tahay aragga iyo maqalka iyo urintii iyo dhidhimintu as madaxay la socotaa waa wax uu weeleeye le waaye taabashadiina ugu dar jir kalabaha la lahaadee marka waxa weeyaan waxaan alla ogol ilaahay wuxuusan ogolayn inaadan inaadan arkin inaadan maqlin inaadan urin inaadan dhidhimin waa qaybtaa saas u ilaali haadana taaban ugu dar walbadna wamaa xawa caloosha iyo sida iyaduna waxay weelaysay ayadiina maxaa la xidhiidha calooshii la sii xidhiidha farjigii agagaarkiisii akaaqabaha farjigiina waardiye isagana intaas markaad ilaalido watadkura almowta waalbila inaad dhimanaydo aad baabi'i doonto ood duugoobi doonto waa inaad xasuusnaataa qalbigaaga hadday ka baxdo macasida waadaadi lakin haddaad taa xasuusantaha kuma dhiiran karti faman facala dalika faqad istaxyaa min allahi xaqa alxayaa qofkii sidaas yeelaa ilaahay xishoodka mudanya ka xishooday asxaabta rasuulku sala allahu alayhi wasalam ridwaanullaahi canhum waxa weeye ridwaanullaahi calayhim intii ay ka ilaa ay ka ooyaana nebigu intaa ku celcelinayay ilaa uu kaga oysiiyo kulligaa asxaabta waa sida xishoodka marka kaamilkaahi waa un kaasoo qofkii intaan xasuusan intaa waardiyeeya qofkaasun baa kamaal gaaray ilaahay waxaanan qalbigiisa markaa laguma arkay qof fiican wey nadiifu noqo xishoodku wuxuu ka mid yahay dhaqamadii nebiyaalku iska lahaayeen oo nabigaa yidhi sala allahu alayhi wasalam arbacun min sunani lmursaliin afar waxay ka mid tahay riwaayooyinka waa kala gedisnaadeena rasuulyaalka dhaqanyaalkoodii afartaasi waxay yihiin atacaduru qofku inuu is-udbiyo uduga waana kala leeyihiin rag iyo dumarku ragguna wuxuu leeyahay uduga midkii caraf le asaan ka larlahayn dumarkuna waxay leeyihiin kii udugiisu yar yahay kalarna leh dumarku waxay leeyihiin uduga midkii kalar leh in iskalaryaan loo ogolya kalar ismarmaryaan oo isqurxina taasaa loo ogolyahay wixii kalar leh laakiin haddii loo soo dhawaado oo sanka loo soo dhaweeye maa si kale aan lagu dareemayn halkaas nabdi markay maraysa kusoo carabtayba nabigu wuxuu ku tilmaamay sala allahu alayhi wasalam inay zaaniya tahay mar hadday naagtu halkaas markay marayso intay barafuuni isku soo shubta ay soo karto wali kaale ay soo fiiriyo oo kaale ay soo raaco oo kaale ay farsamo xumo aan samayno lisaanul xaalkeedaa sidaas odhanaya waa maxsileeya nabigu yidhi hadday xagga ka soo carabto ee waxa weeyaan mid udugiisu yar yahay oon kor ka soo carfayn haddana kalar laho inay iyagu isrinjiyaan loo ogolyahay iskala kala rag kaa unbaa dumarka loo ogolaya ragguna midaan kalar wax yarna lahayn xaggaba ha ka soo carfa dura meel xag meel xag macnaha waxa weeyaan dumarka fiirintooda waa lagu fidnoobayaa laakiin dumarku inta badan kuma fidnoomaan ragga dayitaankiisa sida hadduu shayga shayga shaygan qofka soo jiid udugaahina qofka waa soo jiidanaya waa isootay waay qof carfoon carfaya hadduu ku ag maro isagoo caraba carabkiisa kugu yiri oo kale isooday lamid tahay adaba kadaya ka daba orday isha kala daba orday waa sida inaad fiiridaa ku khasbanaanaysa macnaa dhaqan ahaan weeye sharci ahaan iyo cid kale wuxuu weyn raba markay atacadur waa min sunani lmursaliin hala la kala yeesha rag iyo dumarkii iyo wa nikaaxu guurka iyo wa siwaaku cadasiga iyo walxayaa sariirta marka xishoodku shaygaas qaaligaa weeye oo haddii aad xishoodka lagaa waaye inkaartaasi kugu dhacday waxaad rabtay iska sameyle waaye waay qof qof iska baloobay oo noqonayaho maxaa sida ilaahay ku dhiiranay xadiidkan rawaahu xadiidkan waxaa wariyey albukhaariy imaamu albukhaari baa xadiidkaa wariyey ha yeeshee xadiidka isku duubkiisao rawaahu lbukhaariyu la yidhah waa la isku haya waa la isku haystaa oo xadiidka imaamku ma wada warin xadiidkan oo dhan jumlada eraga u horeeyuusan lahayn imaamku imaam lbukhaari xadiidkiisu waxa weeye mima adraka nas oo ina laga gooyo o inada in laga daaya wey imaam lbukhaari laakiin abi daawud iyo axmed ibni xambal iyo nasaa-i ah inada ku dareen riwaayada abi daawud iyo axmed ibni xambal iyo nasaa-i unba ina mima adraka nas ah laakiin xadiidka bukhaarigaahi waa mima adraka nas oo ina laga daayo iwad marka alxadiidu alxaadi walcishruuna xadiidkii labaatan iyo koowaad marwiyin waxaa laga wariyey can abi camri ninka kunyadiisa abi camri lena waqiila waxaa leeyahy abi camrata waa gabar aabba looga dhigay iyo wiil aabba looga dhigay waa sida labada lagu sheegiyo abi camre gabadha la yidhaahdo wiilka ninka abi camre la yidhahdo oo gabadha camre la yidhaahdo loogu kunyooday ama wiilka camre ninka loogu kunyooday baa laga wariyey sufyaan bn cabdillahi la odhan jiray athaqafiya ee ree bani thaqiif ninkaa reer daa'ifkaa baa laga wariyey ee ree hawaasinehe radia allahu tacaala canhu qaala inuu yidhi baa laga wariyey sufyaan qultu waxaan idhi yaa rasuul allahi ilaahay rasuulkiisiiyo qul lii aniga waxaad ii tidhaa fi lislaami islaamka dhexdiisa waxaad iigu tidhaahdaa qawlan hadal ii dheh qowlkaasoo laa as'alu canhu hadalka aanan weydiinayn axadan qof aanan weydiinayn oo khayraka cid kaa soo hartay nebi allow hadal aanan weydiin ii dheh waa hadal cajaa'ib la soo arki maydi wa su-aal dambo qof kale aan weydiiyo waran uga kaaftooma ii dheh riwaayooyinka gobolkooda ku soo arooray qul lii fi lislaami hadda tala wadataa qul lii tiidiidiiso qul waxaad tiraa li aniga waxay tiraa filislaam islaamka dhexdiisa qawlan laa as'alu qawl aanan weydiinayn canhu qawlka xaggiisa axadan qofna maka weydiinayo xadku hayraka hadal cid adiga kaa soo hartay aan islaamka ka dhex weydiinin iigu dheh islaamka dhexdiisa qaala nebigu wuxuu yidhi qul waxaad tiraa aamantu billaahi ilaahay baan rumeeyey dheh qul dheh qawlan mutaabiqan lima fii qalbika ama qawlan mutaabiqan liictiqaadika qawl caqiidadaada waafaqsan waxaad ku tidhaahdaa aamantu billaahi ilaahay baan rumay qawlka keligiisa waxuma galo haddaan qawlkaani uusan ahayn mid ka tarjumaya qalbigaaga uusan ahayn wax uu gala lama arko dhihitaankaasoo munaafiqiintii wuxuu tari laha hadduu waxu taray ilaahayna munaafiqiinta wuxuu sheegay fi darakil asfali inay gelayaan iyagoo laa ilaaha illa allahu dhahi doono aamantu billaahi iyagoo dhahayo laa ilaha illa allah weeye aamantu billaahi laa ilaaha ila allahu iyo muxamadun rasuululahi munaafiqiin ayagoo yidhaahdeenoo ilaahay baan rumaynay inuu keligii cibaadada muto iyagoo dhahaya ay fi darakil asfali naarta meesha u hooseeya galeen inta kufaara naarta looga hoos mariyey maxay ku maxay ku dhacday hadalkoodaasaan ka tarjumaynin qalbigooda marka aamantu billahi keliya qowl wax tari maye qul qawlan mutaabiqan liictiqaadika hadal caqiidadaada ama limaa fii qalbika wax uurkaaga ku jira waafaqsan waxaad ku tidhaahdaa aamantu billah ilaahay baan rumeeyey dheh baa nebigooda ayaa nebigu ku yidhi fama staqiim intaa dabadeedna toosnow waxa weeyaan inaad afka iyo uur uurka inaad waxdaaniyada ilaahay iyo ilaahay aad ka rumaydo ilaahay aad ka rumaydo keligeed wax ku tari maydee istiqaamada ku dar waxaa nebigu amray salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ninkaan diintii oo dhammaystiranoo xabadina ka dhimanayn ayadii oo dhan la imaw waxay tahay diintu maxay ka koobneed iyada lafteeda camal muuqda iyo camal qarsoonay ahayd camalkii qarsoonaa horta la imow camalkii qarsoonaa la imow waa iimaankee camalkii muuqdayna la imow oo afka ka dheh inaad iimaan qalbigaaga ku jiro ood mu'min tahay carabkii shahaadateyinkii ku muuji markaad daahiran wa baatinan aad camalkii iimaankii aad la timaado carabkana aad kaga muujido haddana acmaashii kaleeto ku daro kulli wada daahirka ahayd baadinkiina ka maramay laakiin waxa weeyaan iimaankaagu muxuu keenayaa inaad ilaahay haddaad rumaysan tahay inaad ka amar qaadato wixii uu ku amray aad la aad la timaado wixii aad ka awoodo wixii uu kaa reebana iskuduuba aad uga tagto saasaa iimaanku keenayaa iimaankaaga ku toosno waa liimaan inta mu'min noqotid iimaankaaga ku toosno wax maqan markaas ma jiraan ogow camal dhimanaayo qofka loo sheegi laha laa ilaha illa allah dhayo subxaana allahi dhayo alxamdulilahi dhayo salaatuka iyo soom iyo sadaqa bixiyo la dhihi laha intaani wixii o dhan iskula jiraan inaad ka mu'min noqoto iimaankaaga ku toosnaato unbaa jaamic aho wax ka baxaya aynan jirin istiqaamada nebigu sala allahu alayhi wasalama uu saxaabigaan amrayo dadka dhan unbaa laamray alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuus sabi ninka keligiis waxaan ma lahan ee dadka dhan ah waxaa loo yidhi istiqaamadaasi waxay tahay meel aan wax ka xaggeeya la gaarin addoon inta ka gudba istiqaamo ka gudba darajo ka korraysa sooma xasilin xataa nebi sooma xasilin xataa malagma gaarin istiqaamadu waa meel aan wax dhaafi karo ka kormari kara wax ka fiican ba aan la helinba darajo ka fiican oo makhluuq gaarayaa ma jiro laa malakun muqarabun walaa nebiyun mursalun ambiye kama kor marto istiqaamada malaa'igna kama kor marto waa darajo aad u qaaliya ciddii ilaahay addoommadiisa kuwa u fiican waxay la yimaadeen weeye aan wax kasii xaggay oo ka fiicanna lala imaanay waxay tahay istiqaamadu midii nebi maxamed la amray salawaatullaahi wasalaamu calayhi ilaahay baa wuxuu yidhi fastaqim kamaa umirta nebiow sidee lagu amray u toosnow abiaalib abi bakrin isidiiq baa nabiga su-aal weydiiyey fii aakhiri xayaatihi wuxuu yidhi laqad sibta yaa rasuul allahi nabi allo waa sidee waa cirowday timo badanoo ciraara nebigu ma lahayn isagoo lixdan iyo saddex sano gaaray yaa waxaa la sheegaa madaxiisa iyo garhkiisa waxaa ka ciroobay afar iyo labaatan tin marka nebi allow dhowr tinoo tinaha ka ciraha kaa soo baxeena waa sidee uu yidhi abibakar yidhi markaasuu wuxuu yidhi nabigu sala allahu alayhi wasalam shayabatnii huudun wa akhawaatuha suuratu huud iyo walaalaheedii suuradaha lamidkaa ayaa i ciraysiiyeen oo suuratu huud maxay tahay meeshai cirada kaga keentay fastaqim kamaa umirta cirada iga keentay sida lagu amray u toosnoo waa lagu yidhi habeeyow sidii alla kuu amray amaadan u toosnaan fakarkaas aan ka fakaraayo baa lalcin la cirooba nabigu nabigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi markii isaga maxaa cirada ka keenay adduunye humuumteeda iyo fakarkeeda iyo rifaadka ma keenina ogow istiqaamadii lay amray amaadan la imaan sidii toosnow keliya nabiga looguma ekayn waxaa lagu loogu daray kamaa umirta sidii lagu amray lafteedii u toosna waali intaa wey waxa cirada sababtaa sideeda qofka ciroobinta uu ciroobayahay waxa weeyaan masaajkii qoyaankii jirkiisa ku jiray oo isbedelay leewaan qoyaankii jirkiisa ku jiray oo tintaani ay ku madoobeed jirkiisa ku taalla ay ku madoobeed qoyaankaasaa isbedelaya geedaha sooma arag marka roobkuu ku da-o oo roobkii ku cusub yahay haddii caleenta aad ka soo goydo caleentaas geedkaas hadda roobka qoyaan ku yaal haddaad soo goydood meeshaa iska dhigto way qallali iyadoon caddaanay ogow caleentu iyadoon caddaanay qallali iyadoo sideeda u jaallahay caddaanayda laakiin markii meesheeda ku taalloo rayskii qoyaankay ka dhammaadaan qoyaanka ilaa waxa weye geedku wuxuu ka qaadanayaa waxaan uu ku qoyan yahi oo nacfigaa dhulkuu ka qaadanaya xididiisa ku jireen xididadii nacfigay soo qaadaan markay waayaan isagoon geedkii qoyaankii ka dhammaanin qoyaankaa ku yaraanaya masaajkiisii oo isbedelay qoyaankiisii oo yaraaday geedka caleenta isagoo ku taallay inta sii yaraatay qoyaan kusii yaraatay meesheeday ku caddaatay nabadgelyo waxa weye marka qofku wuxuu la caddaanayaa qoyaankii jirkiisaa sida noqonaya ogow qoryaankii jirkiisa waa geedkii caleentii ku taalloo kale waxa marka fakarkaas aan fakaray darteeda qoyaankii jirkaygu sidaa la noqda nabigu ley waa kaa qul waxaad tidhahdaa nabigu yidhi qawlan limaa fii qalbika waxa qalbigaaga ku jira qowl waafaqsan waxaad ku tidhaahdaa amantu bilaahi ilaahi baan rumeeyey dhe uma staqim dabadeedna toosnow calaa muqtadaa qawlika qowlkaagaa sida uu keenayo ku toosnow waa wixii alla ku amreeyay dhinacna ha kaga leexan wixii ilaahay kaa reebana marna ha kusimirixan xaggii xagga ka leexan istiqaamadu marka waa shay qaaliya ho waxay yidhahdeen ragga akhyaarta ah kun daaliba alistiqaamati walaa takun daaliba alkaraama wax la yidhaahdo istiqaamo raadso inaad ilaahay dariiqiisa ku toosnaato wixii ilaahay kaa reebay inaad ka harto wixii ilaahay ku amray inaad la timaado taa uun ku dadaale khawaariq alcaadaad kale inaad hesho ha ku dadaale ayo istiqaamada lafteeda ma shay caadi ah waa khaariqulcaada ogo iyo istiqaamadu shay caadada qararinayo ka xoog badan way qofkan waxaa la dhex geliyey nafxuba ardaalaha la geliyey tobanas keliyay leedahay waa toban caaiqo weeye toban shay oo mid walba caa'iqiyo oo nafta wanaagga ka reebaya iyada la xidhiirta haye markaasaa waxa intaa looguma ekaysiin naftii markii iyada ay markii horeba xumaha iska jecleen toban shay oo toban caaiq oo xumaha ka reebaydana lala xidhiiriyey waxaa loogu daray wax hawa la yidhaahdo adduunya jacayl la yidhah hawo wax la yidhaahdo iska rabitiinaa loogu daray looguma ekayna toban shay oo lagu sii daray hawadaa toban shay iska leh oo iyaguna qofka soo jiidayo waxbaa u jiidayo intaan looguma ekayna shaydaan ha jooga ibliis keligii ma ahee toban askariyii wata naftu toban askariyay leeday waa toban shay oo qofka xumaha ka reebayda warkaygaa iska khaldan xuma kama reebayaan xumahay farayaan naftu waxay leedahay toban shay oo xumaha u diraya wanaaggana ka reebay hawaduna waxay leedahay toban shay oo xumaha qofka uu diraya wanaaggana ka reebay shaydaan wuxuu leeyahay toban shay oo qofka uu xumaha ugu dirayo wanaaggana uga reebay marka naftaadii iyo hawadii iyo shaydaan oo mid walba toban askari leeyahay soddonkaas saddexdaas madaxda ah iyo soddonka askari oo ay wataani qofku inta soddon iyo saddexdaa shay inuu ka adkaado ilaahay ka amar qaatahay wax caadiya ma aha caadada wax ka xoog badan leewa hadday caadita dadka dhan iska toosnaanaya ma garata looma baahna nebiyaalba looma baahna in lasoo diro rusuli ee waxaad arkaysaa dadka akarkoodii inaysan dariiqii fiicnaa ku toosnayn waana la ogya war ilaahay in laga boqo iyo in janna jirto iyo naari jirto iyo laysa annagoo og aan haddana iska qalloocanay maxaa keenaya naftii iyo askarteediiya joogta xagga ku xagga dadba xagga xawaairdaasba ana tasaw suufiya faahfaahiyeen naftii iyo askarteedii iyo hawadii askarteedii iyo shaydaan iyo askarteedii mid haddaad iska dhicida mid kalea ku helaya midkaas haddaad ka dhexato mid kalea ku helaya tobanka shay naftu waataa darkauta labaatankii kaliya iyo labadii madaxdeeda kuu dhiman tobankii hawada iyo hawada iyo tobankeeda dadka uta shaydaan iyo tobankiisiyaa kuu dhiman soddonkaas iyo saddexdaa qofkii inta ka adkaada ilaahay keliya ka amar qaata ee shaydaan duugi waayo cawaa'idadiisu duugi waayaan hawada iyo cawaa'ideedu duugi waayaan naf iyo cawaa'ideedu ay duugi waayeen qofkaasun baa la yidhahda ee wax caadiyana ma aha qofkaasi caadadiisi waa ka awood batay caadadii waa qarariy karaamo marka ka fiican oo la gaari lahaa lama arko inaad cabdan lilaahi noqoto annagoo ogow cabiidallaahi ma nihiin qaaliban dadkuy ogow cabiidu nafsii cabiidulhawaayi cabiidushaydaani unbaa dadku yihiin ilaahay lagama amar qaato naftu waxay rabtaa la yaradaa laga amar qaata shaydaan laga amar qaata inaad inaad addoon waxaad u noqoto aysan hawada iyo nafta iyo shaydaan noqon shay caadiya ma ahane wax caadada ka xoog badan leewaay marka istiqaamadu waa karaamo midda u qaalisan meelka xaggeeda in la gaari maayo khawaariq alcaadaad inaad raab allow keen lagaa yeelo ebelow dhimo lagaa yeelo ebelow dhalo lagaa yeelo hooga qiima ma leh waxay tartaa faa'iidada ay keentaa waxay tahay hadiiba qofku waxa khaariqulcaadada ah oo aan istiqaamada ahayn wixii khaariqulcaada ah oo aan istiqaamo ahayn oo qofka la siiyaay haddii ay karaamo tahay markay mar walba karaamo ma noqotee markay karaamo tahay waxay tartaa taqwiyatun liiimaanihi isagaa daciif oo lagu kabaaya agow naqsi isagoo ku jiraa la buuxinaya kabaala lagu sii gaarsiinaya waa iimaankiisaa lasii xoojinaya ee qofku haddii iimaankiisu uu kaamil noqdo quwadiisu ay tamaam noqoto maba u baahnaanayo karaamaadka kawaalka hadday ka dhacdana wax yaroo naadiriya noone waxaad marka garanaysaa inay sidaa taa ku garanaysaa saxaabatu rasuulillaahi sala allahu alayhi wasalama wa ridwaan ullaahi calayhim ajmaciin wixii khawaariqulcaadada ahaayo aan ahayn istiqaamo ahayn ee karaamooyinkii kaloo ka dhacay wax yaroo naadir oo heble iyo heble iyo farakutirisa noqonaya cid ka kaamilsanna kama dambeeyin ogow wax ka kaamilsan ma ka dambeyn waxaa dhici karta haddii saxaabadii kulligood wixii khaariqulcaada oo aan istiqaamo ahayn oo ka dhacay haddii lasoo tiriyo hal ninoo awliyadii shalamaantada ahayd wixii ka dhacay oo khaariqulcaada inay ka bataan hal nin khaariqulcaadaadkiisii inay saxaabadii marka halkaan xaba asxaabtii oo dhan ka qaadisa halkaan xaba inuu dhawaaday iska dhaafe ajaayib asxaabu rasuulillaahi wax laga daba tegaya ma aha nimankaas inaan nimankaan laga daba tegayn waxaad ku garanayda waxay yidhaahdeen raggii muxadidiinta nin ka mida yaa waxaa la su'aalay niyahu ninkii la dhihi jiray mucaawiye iyo ninkii la odhan jiray cumar bn cabdilcaziiz labadaas kaa fiicana li wa isku beeloo reer bani umayay wada yihiin marka waxa weeyaan nimankaas jufadaas ahaa ee madaxda noqday labadaas ninoo reer bani umaye ah intii udhexayda iska tuur inta udhexayda khayr laguma arag balaayaa udhexayday reer bani umayihii mucaawiye ka dambeeyey oo madaxda noqday oo wiilkiisii yaziida kow ka yahay cumar bn cabdilcaziizna ka horreeyey khayr laguma arka shar shar keliyahoo miiranay ahayn laakiin labadaa nin waa fiicnaayena kaa fiicnaayaa la yidhi wuxuu ninkaas saa'ilka ahi u weydiinayaa ninkaan muxadidka u weydiinayaa islaamka waxaa u nacfi badnaa u waxtarmaad badnaa horta cumar bn cabdilcaziiz ninka la yidhaha islaamka ninkaan dambe oo taabiciga aha u qiimo badnaa cumar bn cabdilcaziiz waa taabici waa mujadidkii qarnigii koowaad waxaa la yidhahda qudbu daa'irat alwujuudi fi ddiini waddawla diinta iyo dawladdaba adduunka inta islaama qudbigeediiu mar noqday keligiisu wuxuu noqday qudbu daa'irati alwujuud caalamka dhanba ninka uu ku taagan yahay sababta oo ilaahay qadartiisa maamulkiisa ka sokow sababka istiqaamada dawladda toosnaanta dawladda toosnaanta shacabka toosnaanta diinta keligii ku taagna markiisa xilligiisa marka ninkaasoo wax wax lala nacfiyahoo taabiciya ama ka dambeeyey xataa aysan jirin cumar ninkii xataa la odhan jiray mucaawiya saxaabiya islaamka waa uga dheef badnaa inuu uga dheef badnaa islaamka waxaad ku garanaysaa ereyba ereybiisii gudbinaya daydii horeetan ka tegayaaye inuu islaamka uga dheef badnaa kelimadan ku gaabsada in cumar bni cabdilcaziiz islaamka uga nacfi badnaa mucaawiya saxaabiya waxaad ku garan khilaafadii sayid cumara waxaa la furtay dhulka ciraaq la yidhaahdo cumar cumar bn khadaab markuu hogaanka ahaa dhulka ciraaq la qabsaday nimankii dhulka ciraaq qabsadeen sawaad lciraaq meesha la yidhaho ciraaq barigeeda dhul qaalihi oo dhulbeereeda waa marka waa waxaa la yidhi nimankii dhulkaa qabsadeen waxay u tageen dhulkiiyo kulligii wada beeranoo cinab iyo timar keliyii ku yaaliina cajaa'iban waana dhul weynan badanoo taqriiban soomaaliya iyo kenya oo laysku daro leeg waxaa la yidhi marka dhulkan yaa ku habban kulligii wada beer wey geeda iyo qoodxali ka bixi maayana timir iyo cinab bisaa ku